الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray hudnadii waxa uhi sheekhu raximah ullahu tacaala waidaa wamataa saxat goortay ansaxdo hudnadu wajaba waxa waajibaya alkafu canhum inaan ka joogsanno oo dhibteenna aan ka haysanno xataa tanqadiya ilaa ay muddadaasi ka dhammaanayso ow ama yanquduuha ay kaga burinayaan bitasriixin hadal cad ow qitaalin ama dagaalkeenna ayna la diriraan ow mukaatabati ahlilxarbi ama kuwii aan dagaalamaynay inay u qoraan bicawratin cawro iyo khalalana innaga inoo sugnaaday ow ama qatli muslimin muslim dilkii inuu ku buro waidantaqadat marka ay haddaba burto jaasad waxaa bannaan aliqaaratu calayhim in la weeraro wa bayaatuhum iyo in la midho ayaa bannaan ee walow naqada hadduu buriyo cahdi iyo bacduhum barhkood walam yunkir ilbaaquuna kuwii kalena aanay inkirin burintaa biqowlin hadal walaa ficlin iyo ficiltoona aanay ku inkirin intaqada fiihim aydan ayagana cahdigoodii iyo hudnadoodii waa buraysaa ee wainankaruu hadday inkiraan biictisaalihim ka dheeraansho ay ka dheeraadeen ow iclaamilimaami ama imaamkii oy ogeysiiyeen bibaqaa'ihim cala alcahdi cahdigii ayagu inay ku baaqi yihiin falaa ma burayo ee walow khaafa khiyaanatahum hadduu ka baqdo falahu waxaa u sugnaaday imaamkii nabdu cahdihim ilayhim cahdigood iyo ballankood inuu u tuuro wa yuballiquhum waxaan u gaadhsiin alma'mana meeshii ay ku aamin noqonayeen walaa yumbadu lama tuurayo caqduldimmati dimmada caqdigeedii bituhamatin tuhuma iyada lagu tuuri maayo halkan sheekhu wuxuu inooga gabagelayaa axkaamtii hudadu lahayd wuxuu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala waa mataa saxat goorta ay hudnadii ansaxdo sidii loo baahnaa loo caqdiyo ee loo gunto heshiiskaasi u dhaco wajaba waxaa waajibayaa oo imaamkii caqdiyey ciddii caqdiday iyo a'immadii ka dambaysayba ku waajibaya alkafu canhum inaan markaa ka joogsanno dhibteenna aan ka haysanno inaynu innagu dhibno in muslimkana dhibo in dimmi markaa dhibo waa ka haysanaynaa dhibteenna dee cahdigaa iyo ballankaasaan la gallay ayaan oofinayna ilaahay baa idhi wa ufuu bilcahdi inna alcahda kaana mas'uula cahdiga oofiya cahdigu waxaaday mid laysweyddiin laakiin waa innagee dee ehlu xarbi kale hadday dirinayaan innagu ka celin mayno ayagu hadday istirinayaanna kala celin mayno le'annu maqsuudka hudnadu waa inaynu innagu dhibteenna ka haysanno ee inaynu xifdino inaayee kala celinno maaha caqdiga dimada ayadaa khilaafsanoo dee in la xifdiyo ayuu isagu keensanayay ilaa goorma ayaa markaa kafigaa iyo ka joogsashadaasi markaa waajib ay inagu tahay xataa tanqadiya ilaa muddadu go'ayso oo intii aynu la galay ay ka dhammaanayso ow ama yanquduuha ay ka burinayaan ama dee imaamku waa burinayo fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum ilaahay baan inta idii toosanaada idina u toosnaada fa atimmuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim cadigooda ilaa muddadiisii u gaadhsiiya maxaanay markaa ku burinayaan wa naqduhum lahaa yakuunu maca maa mara arifan bitasriixin dee cadday inay caddeeyaan oo yidhaahdaan ballankiiyo wixii aan idinla gallay waa ka baxnay ogaada waa ku burayaan ow qitaalina haddayna la dagaalamaan meelaan markaa shubha ugu sugnayn hadday shubha ugu sugnaantoo masale buqaadoo kale ay caawiyaan taa kama buraya baa la yidhi yacni wayna la dirireen taana wuu ku buray ow mukaatabati ahlilxarbi ama dadkii ahluxarbiga aan dagaalamaynabaa waxay u qoreen bicawratin khalal iyo meelaan ka debacsanoo lana innaga inoo sugnaaday meel ciidankeediiyo inaga jececsayay baa war halaa ka soo gala ama xaalad markaa hubkiiya wixii inaga in weeshweesh yahay ayay markaa u sheegeen ama xaalad khilaaf iyo wax yaroo daakhili jiray u sheegeen mukaataba iyo qoraal bay u sameeyeen markaa mukaataba mufaacaladaasina kollay dee waa isweydaarsi oo ayagiibaa wuxuubay qorayaan ayagbaa soo qoriyo meesha markaa mufaacala ku jirta waxyaalahaas ayuu markaa ku burayaa haddaba waydantaqadad marka ay burto hudnadii bilaadoodii iyo dhulkoodiina ay ku sugan yihiin jaazad waxaa bannaan alikaaratu carib in la weeraro ayaa bannaan aw qatli muslimin ama wuxuu ku buray muslim ayay dileen haddii ay markaa muslim dilaanna ayadana cahdigoodii waa ku burayaa waxyaala kale ku buraa hadday allah iyo rasuulka caayaan ama qur-aanka caayaan waxyaalahan ayana wuu ku buraa haddaba halkanu ina yidhi saxad waxaad ka fahmaysaa hadday faasido tahay inaan laga joogsanaynin sidaana ma ahee in la ogaysiiyo oo loo digo ayaa waajiba xataa caqdi faasida lala galo waa in la ogaysiiyaa on markaa la weerarin waydantaqadad haddaba hudnadii markay burto jaazad waxaa bannaan aliqaaratu calayhim in la weeraro ayaa bannaan wa bayaatum in la midho oo habeen la galo ayaa bannaan wainakaas waa min bacdi cahdihim faqaatiluu waa kii ilaahay leh waacnu fi faqaatiluu a'immata alkufr inhum laa imaana lahu waa kii ilaahay aayadda qur-aanka kale ku lahaa markaa waxaanu marka ay dhulkoodii ku sugan yihiin hadday dhulkeenna ku sugan yihiin la dirir mayne ma'mankaan markaa gaadhsiinaynaa walow naqada hadday buriyaan cahdigii bacduhum barhkood hadday buriyaan walam yunkir ilbaaquuna kuwii soo hadhayna kumay inkirin kuwan buriye kumay diidin biqowlin hadal kuma inkirinoo may odhanin waar joojiya waxaala waddaan ma fiicneen walaa ficlin ficilna kumay inkirin way iska aamuseen kamanay dhex bixin intaqada waa buraya cahdigii cahdigii hudnadii fiihim kuwaa dhexdooda soo hadhayna ayadan mar labaad leannu aamuska ay aamuseen kusii dhexjirka ay kusii dhex jireen waxay dareensiinaysaa inay raalli ka yihiin markaa naqdi iyo burin ayagaba ka ahaatay bay noqon sida haddii barhkood hudna inala galaa inta kale ka aamusaan hudna fii xaqi lkulli ay u noqonaysay caqdiga jizyada isagu khilaafsanaayo hadday barhkood buriyaan kuwii kale burinuma noqonayno isagu uu ka awood badan yahay wa in ankaruu hadday inkiraan haddaba kuwii kale ee ayagu aan burinin baa kuwii buriyey ku inkiray oo say unkale biictisaalin way ka dhex baxeen waxaa dheen mar hadday caadiga buriseen wada deganaan mayno gaar bay uga baxeen ow ama iclaamiilimaami imaamkii ayay ogaysiyeen bibaqaa'im cala alcahdi waxay dheen imaamow nimankaa annagu la mawqif ma nihin annagu cahdigii iyo ballankayagii waa ku jirna si annagu ogu nimankaasa ka baxaya falaa cahdigii markaa fii xaqihi ma burayo walow khaafa imaamku hadduu ka baqdo khiyaanatahum khiyaanadooda hadduu ka baqda inay khiyaaneeyaan yacnii amaaraad baa ka soo muuqda nimankana inayna khiyaamaynayaan oo cahdigiiyo ballankii aanay si fiican u wadaynin falow waxau sugay nabdu cahdin ilayhim cahdigoodii iyo ballankoodii inuu u tuuro ayuu leeyahay uu ka baxo wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa sidii ilaahay u yidhi haddii aad markaa ka baqataan qolo khiyaano u tuura markaa si cadoo markaa loogioo loo siman yahay waa ka baxnay dhaha intaa kadibna wayuballiquhum wuxuu gaadhsiina alma'mana meeshii ay ku aamin noqonayeen ayay markaa uu gaadhsiin marka wixii xuquuq lagu lahaa yacnii laga oofsado iyadoo cahdigii la oofinayo walaa yunbadu la tuuri maayo ama walaa yenbudu imaamkii tuuri maayo caqda dimma caqdigii isaga dimmada ila kani hudnuha kaasi caqdudimar waa kii jisyada lagaga qaadayey kaa isaga lagu tuuri maayo bituhamatin tuhmo markaas haddii waxoogay la tuhmayso oo inay khiyaaniya wax soo wataan la tuhmayso ayada cahdigooda loo tuuri maayo hudnada ayaa khilaafsan waxaana markaas lagu kala farqiyey caqdiga dimmada dhinacoodaa qalliban saa daraaddeed ba markay dalbaan la ajiibaa hudnadana dhinaceenna ayaa qalliban midda labaad ahludimma dee innagaynagu dhex jiraanayna dhex degan yihiin oo hadday khiyaanadoodu ay xaqiiqowdo dee waa waxaan qaban karnoo la qabqaban karo laakiin kuwan markaa ahlu hudnadahi waa dad inaga baxsan oo hadday madaa ka baxnaan waxyeello inoo geysan karaa midana caqdiga hurdnada ayaa ka adag baa layidhi oo waa mu'abad ee caqdiga dimada ayaa agkadoo waa mu'abad caqdiga hudnaduna weliba waa caqdu mucawada baa layidhi isagu caqdu dima ayaa adagoo waa caqdi mu'abada waan caqdi mucawado wax la isdhaafsanayo walaa yajuusu ma bannaana shardu raddi muslimatin ruux muslimada celinteed in la shardisoo ta'tiilaha minhum inooga timaadda shardigiisu ma ansaxayo ee fa in shurida haddii la shardiyo fasado shardu wakadal caqduna waa lamin filasaxi wa in sharadda hadduu shardiyo radda man jaa'a ka yimaada celintiisa musliman xaalu yahay ow ama lam yadkur raddan ma sheegin fa ja'ad imra'atun baa timid lam yajib ma waajibin dafcu mahrin ilaa zawjiha in loo dhibo filadariib walaa yuraddu sabiyu wamajnuunu lama celinayo wakadaa cabdu waxarun baa ka midoo laa cashiirata lahu cala almadhabi aan markaa faamli iyo cid aan ku lahayn wa yuraddu waa la celin man lahu cashiiratun ka cashiira u sugnatay cashiiradaasoo dalabatu dalabtay ilayhaa xaggeeda ayaa loo celin laa ilaa hayrihaa cid kale loo celin maayo ilaa an yaqdira inuu kala mooyaane almatlubu kan la doonaya calaa qahri taalibi kan doonaya ka xoogbadashadiisa iyo walharabi minhu inuu ka firnado inuu karaya mooyaane wa macna raddina an yukhallaa waa in la isaga dhex baxo baynahu isagii wa bayna taalibihi isaga iyo ka doonaya waa in loo kala dhex baxo walaa yujbaru laguna dirqin maayo alrujuucu noqodna lagu dirqin maayo walahu qatlu taalibi kan daalibkaa inuu markaa dilo ayuu leeyahay walanaa innagana waxay noo soonaday atacriidu lahu bihi inaan dilkaa u sarbeebno la tasriixu inaan u caddaynaa maya ee walow sharadda hadduu shardiyo an yarudduu inay celiyaan man jaa'ahu maka u yimaada murtaddan xaaluu ridee minna xaggeenna ka yimaada lasimhum ulwafaa'u oofin baa ku waajibaya fa in abow hadday diidaan faqad naqadu cadigii waa buriyeen waladharuna jawaasu shardi an laa yarudduu inaanay soo celinin shardinteedu inay bannaan tahayna adhar weeye waxau sheekhu leeyahay walaa yajuusu ma bannaana caqdiga hudnada shardu raddi muslimatin gabadh muslimada celinteed in la shardiyo ta'tiilaha minhum inooga timaadda ruux dumaroo islaamahoo ka timi in celinteeda bunuudda iyo qodobada heshiiska lagu galaa ma bannaana fa in calimtumuhunna mu'minaatin falaa tarjicuhunna ila alkufaar ilahay baa idhi haddaad mu'minaadku ogataan gaalada ha u celinina le'annu ninkeedii kaafirkaha dee ayadoo musiibada inuu qoys ka dhigto ama gaal kale markaas dee u markaa iskaba markaa dhibaateeya ayaa laga yaaba ka carari kari mayso yacnii inay iska qabsadaan ay fidneeyaan aaminkama ahaa haddaba fa in shurida haddii la shardiyo caqdiga hudnada ruuxii dumar ee naga timaadee soo islaantaba soo celiya fasada shardu shardigaasi waa fasahaadaya qaطcan iyada khilaaf la'aanba ama cashiiraha lata ama yay lahaanin li'annahu shardi shay xaaraana xalaalaynayo weeye wakada alcaqdu caqdigiiyo heshiiskii hudnada lala galayna filasaxi haddaan qabanno isaguna waa buraya wayo shardiga ayaa buray taanigu wuxuu leeyahay maye ma burayo caqdigii isagu ma burayo ee waxaa buraya uun shardiga ayuunbaa buraya fain sharadda hadduu imaamkii haddaba shardiyo caqdigan hudnada ee lala gelaya hadduu ku shardiyo radda fain sharadda haddii uu shardiya raddu man jaa'ana fain shurida haddii ama in sharadda radda ama fain shurida raddu haddii la shardiyo soo celinta man jaa'ana kaynoo yimaada wain sharadda imaamkii radda man mid celintii jaana inoo yimaada musliman xaaliya isagoo muslina ka inoo yimaada in la soo celiyo ayaa shardi lagula galay oo ama lam yadkur ma sheegin raddan walaa cadamahu heshiiskaa hudnadunbaa lagala soo celin iyo soo celin la'aan midnaba lama shardiin fa jaa'ad waxaa timi imra'atun haweenay muslimaa baa timi lam yajib ma waajibaya dafcu mahrin mahar in loo dhiibaa ma waajibayo waayo nikaaxeedii baa markaa dee halkaas ugu waran markay islaamtay ama bacda dukhuul ama qabla dukhuulata ilaa zawjiha ninkeedii meher in loo dhiibaa ma waajibayso filatar haddaan qaban li'annahu markaa xubinkeedaasi maal la qiimeeyo ma aha aanigu wuxuu leeya adana ka horjeemee waa waajibo waatuuhum maa anfaquu wixii ay bixiyeen dee siiya bay aayadda qur-aankii ahayd walaa yuraddu la celin maayo sabiyun sabi wa majnuunun iyo mid waalan lama celinayo oo inooga yimi gaalada yacni waa daciif yacnii shardii suruux in lagula galaana iyadana ma bannaana wakadaa cabdun ayaa la mida addoonkiina marka hadduu isaguna yimaado isagana la celin maayo calalmadhabi haddaan qabanno le'anna waa ka soo fakada iyaguna way hanaysanayaan waa doorsanayaan qowl labaad baa jiro oo leh maya waa la celinayaa shardiga ayaynu ku dhaqmaynaa mar haddii ay dee celintaa shardisteen addoonkana kii laba ee baaliqa qeygaarka ayaa laga wadaa hadday addoon iyadu tahay lama celinayo qaطcan waxorun ayaan isa la celinaynin wakadaa laa yuraddu cabdun waxorun lama celinayo laa cashiirata lahu cala almadhabi aan meesha isagu cashiiro iyo qolo hoose aan ku lahayn iyo famili aan kulahayn isa la celin maayo isagana si addoonko kale ayaa loo dulaysanayaa wuxuu uhi wayuraddu waa la celin man mid waa la celin ninka hortee lahu cashiira cashiire iyo markaa faamili iyo qolo leh dalabatu kuwaasoo dalbay in la soo celiyo ilayhaa iyadaa loo celin wahiyo sulxu alxudaybiya markii la galay waa kii abaajandal ninka la yidhahdo heshiiska oo la qorayo waa kii isagoo markaa silsiladaysan yimi ee udha kii u horreeyaynu garaynay waa kaas ee celi markaasuu nebigu uhi weli cahdigiiyo mabaynaan dhammaynin markaasuu lima wax daba kula geli maya haddaad celinin markaasuu celiyey markaasuu qayliyey muslimiinay magaaladaa la celiyay anigoo islaamoo ka imi markaasuu ilaha iska sabir uu nebigu adiga iyo kuwa kaleba ilaaha farajidii furi doonee cahdigiyo ballan baan la gallay cahdigiyo ballankii ma burin karno iska sabir ilahay baa faraj ku yeeli doonee markaa cashiiradii oo dalbaysoo daba socotaa loo celinaya laannu ninka aabbihi baa lagu celiyey baa lihi ayaga ayaana ka celinaya oo dee ilaalinaya laa ilaa khayriha loo celin maayo cashradiisii cid aan ahayn haddii qolo aanay isku qoloba ahayn inadaahana loo soo celiyo kuwa iyaga loo celin maayo le'anna waa dhibayaan kuwaasi hal marun baa la celin karaayo ilaa an yaqdira almatluubu kan la doonayaa inuu karayo moyn calaa qahri taalibi kan taalibkaa inuu ka qahrayo qasab iyo ka xoog badanayo inuu karayo moyn qahrintiisa iyo qasbidiisa iyo walharabi minhu kacar hadduu karayo kan la dalbayaa ee cidaan cashiiradiisa inay dalabtay inuu kan taalibkaa qahruu ka xoog bato oo weliba uu ka firnado hadduu karayo isaga waa la celin waxaana qisada lagu xambaaray arrintaa waxaa lagu xambaaray ababasiir ninkii la odhan jiray markii la kala tegey baa nin abibasiir la yidhaahdo ayaa yimi oo gaaladii ka yimi oo muslima markaasay laba nin ka daba yimaadeen markaasay le hala soo celiyo markaasuu yidhi dee waa kaasa kaxayso markaasuu yidhi isagiina raac wuu raacay dhexda markay marayeen ee ay dalxulayfo marayeene weliba timiriya waxbay ku yar weecdeen baa laydin cunaan ayuu nin ka mida yidhi niyow seefdaadu aad bay baashalay cajo badana markaasuu yidhi haa waaba hal aadu la yaablo jaasoo dagaal baan kuso bari tus buu yidhi hadda waa u dhiiba markuu dhiiba isagii la dul koro kow buu kaga siiyey kii kaleoo firdhanaya ayaa nebigii u soo galay markaasuu yidhi nebigu ninkani wax ka argixiyuu arkay markaasuu ya rasuulallahi ninkii kii kalena waa dilay anna dirqi baan kaga soo fakaday dabeetana markaasuu yidhi de anigu waa taadidku celiyey aniga maxaa maxaa maxaa iga haysay anigu ballankii waa ka soo baxay abubasiir baa dabeetana yimi markaasuu yidhi waila ummihi muscinu xarbi kani waa dagaal ooga buuri markuu dabeedna ogaaday inuu nebigu haddana celinayo ayuu iska goosto xagga xeelliga ayuu iska tegey awal jabhad buu noqday jabhadkii ugu horreeyey ayuu noqday islaamka dabeetana halkaa saxeebtaasuu galay kii wale ka yimaadaaba halkaasuu ugu tagaa ninkii abajanda lafdiisi baa soo goostay halkiiba ugu tagay koox bay noqdeen nimankii quraysheed bay wadnaa qabteen safar alliyaaliyo safarkay leeyihiinba dhexday u galaanoo gam wixii watana way dilaan waxay wataanna way ka qaadaan markii dambe nabiga baryo saydhaheen qodobkaa waa burinaynaa wax alla wixii ku yimaaddaa naga daah ha kula joogaan waxbaan nagu soo celinin markay arkeen jabhadda halkaa ka dhacday yacni bal waxaad u fiirsataa qoladan iminka wax laysaa waa ninka ay deliishadaan ee jabhadkii deliishadaan markaa duurgalka iyo markaa meelaha dhuljiifayntaasi waa kay deliishadaan bal laakiin haddana siduu u ilaalinayey ee ballankii u ilaaliye nebigu markuu yidhi raacoo nimankii la noqo si uula noqday eeg markii dambe muu ixraajinninoo markaa dee halkii nebiga taladiisi iyo maamulkiisu ka socday muu joogin laakiin wuu ka tegayoo markaa meel gaara ayuu markaa gaaladii uga baxo siaasuu cahdiga iyo ballanka iyo sumcaddii islaamka markaa u ilaalinayey jabhadkii ugu horreeyey laakiin kuwani waxay iyagu xumeeyaan iyo meelay islaamka ku sumcadilaan mooyaane waxay u soo kordhinayaanba ma jirto wa macna raddi haddaba radinta macnaheedu waxa weeye an yukhallaa in loo kala dhex baxo baynahu isaga dhexdiisa kan la doonayo wa bayna taalibihi iyo kan doonaya laydha waa kaa qabso oo kacaysa la yidhaahdo laakiin annagu kuu laba diblayn mayno kuu qaban mayno waa kaasi qabso walaa yujbaru lagula dirqin maayo cala arujuuci noqoshana markaa lagu dirqin maayo kii markaa dalbayey inuu markaa noqdana lagu dirqin maayo le'anna qof muslima waxaynu ogayn daarulxarbi inuu ka hijroodaa inay waajib ahayd laakiin ku nagaanshaheeda ku dirqin mayno walaa yalzamu rujuuc isaga noqodo ku waajibi maayo maantana dee fiqi dhan oo kutub laga qoray ayay noqoto waxaa laydhaha tasliimu almatluubiina dawliyan fi lfiqi alislaami kitaab hal mujalladahoo laga qoray baa jira tasliimu almatluubiina dawliyan fi lfiqi alislaami dhiibidda kuwaa la codsanayo in la dhiibo dawliyan loo codsanayo bal wuxuu fiqiga islaamiga ka qabo marka axwaal fara badan iyo qaybo fara badan baa loo qaybiyaayo yacni maanta waxa weeyaan dee waa taa heshiisee lagu gelaya mucaahadaadkae bele iyo baas la odhanayo markaa soo celiyo kan soo qabto kan noo dhiibo amni aan ka wada shaqayno imtixaan ayaa maanta alaa ka jira yacni markaa halkaasaa loogu noqonaya axkaamta iyo waxay leedahay tasliimu lmatluubiina dawliyan fi lfiqr islaami waa kitaab almujallada wuxuu yidhi walaa yalsamhu rujuucu noqod ku waajib maaha walow waxau sala qatlu taalibi kii doonaya inuu dilo isagoo naftiisa ka difaacaysa abu basiirba uu dilay walana innaga waxaa inoo sugnaaday atacriidu lahu inaan u sarbeebno bihi biqatli taalibi kan inuu kaga takhalluso waxaa la yidhaha cumar binu khadaab ayaa abuljandal aadna cumar khadaab nin oo adag buu ahaayo isagu bandigan iyo heshiiskama wuu diidaa marka horeba yaa rasuula alasna cala alxaq wacaduwuna cala albaatil maxaynu taliidata u qaadanaynaa buu lahaayo aad buu heshiiska lafdiisa ugu adkaa dabeetana abujandal markii la celiyey ayuu intuu barbar galay ayaa wuxuu ku yidhi ismir abajandal fa innamaa hum almushrikuun iska sabir nimankani waa mushrikiine wa innamaa damu axadin ka dami kelbin waxaan markaa dhiiggooda waa dhiig ay oo kale ayuu ka dhigan yahay iska sabir macnaa aabbihii baana wada wuxuu leeyihi haddaad kanku wata iminka aad kow kaga siiso ayaa dishay oo kale unbuu la mid yahay markaa wuxuu u sarbeebayay inuu dilo isna waa iska daayo waxba ma dilin markaa walana tacriidu lahu bihi inaan dilka atacriidu lahu lilmaluubi kan la doonaya bihi biqatlihi inaan u sarbeebnaabaynu len la tasriixu laakiin aan u caddayno oonale waa ninkay dilka u kaga sii ayada ma bannaana leannu ammaan ayuu ku jiraa walow sharada hadduu imaamku hudnada ugu shardiyo an yarudduu inay soo celiyaan man jaa'ahum ka u yimaada murtadan xaaluu yahay midnaa innaga inaga taga nin iyo gabadh wuxuu doonoo adee ciddii naga timaadee isridowda waa inaad soo celisaan hadduu shardigaa la galo lasimhum lwafaa'u inay oofiyaan baa laasim ku noqonaysaa ee fain abow hadday diidaan faqad naqaduu cahdigii way buriyeen markaa buutay buuta wareen ba inaga dhaxaysa markaa waladharuna jawaasu raddi jawaasu raddi jawaasu shardi an laa yarudduu adhar waxa weeye inay bannaan tahay shardiga inaanay soo celinin caqdulhudda waa lagula geli karaa ciddii noo timaadda ciddii muslimee naga timaadda idinkay timaadda inaydaan soo celinin leannu quraysh taa uu la gelaya su'aal ibnu camr wuxuu yidhi kii naga yimaadee muslima kii idinka yimaadda man jaara minkum musliman kii naga yimaadde ee muslima idin yimaadda kii idinka idinka yimaadda muslima annaga noo yimaada raddadnaahu waa soo celinayna waman jaa'akum minaa fa suxqan suxqan kii idinka idin yimaadana alla ha fogeeyo waxaanu kuma fadhiba iska hayse waxbaa nagu soo celinaya laakiin kama sidaa noo yimaada waa idiin soo celinaynaa waa heshiiskii ballankii la galay kitaabu saydi wadabaayixi waxa u baab yahay waxaa loo yaqaanaa sayd waa ugaadhii ama ugaadhsigii iyo dabaayixdii iyo gowracyadii kitaabu saydi waa ugaadhsigii wa dabaayixi iyo waxyaalihii la gowracayey fuqahada shaaficiyadu xagga tartiibta qaarkood waxay geeyaan sayidka iyo dabaayixda iyo acimada iyo udxiyada iyo nadarka iyo ayagu rubca cibaadaadka dabadiisa ayay dhigaan sida rawdaha iyo dee cumdihii iyo tambiiha iyo baan ku arkaynay markaasumara uu kala qaybiyey cumduhu qaarkoodna intooda badanna halkanay dhigaan labadaa tartiibood bay leeyihin markaa markaad kutubta baadhayso qaarna beeca hortiisa ayay dhigaan ood ka egaysaa qaarna waxay dhigayaan halkan markay kitaabu siyar dhammaado ayay markaa dhigaan marka sayd waa saada yasiidu saydan waa ugaarsi laakiin saydka hadda masjida wixii la ugaarhsanayey ayaa looga jeedaa iyo ugaarhsiga lafdiisiiba ilaahay baa hi walaa taqtulu sayda wa antum xurum sayd macna almasjid baa markaa looga jeedaa dabaayixdana waa jamcu dabiixa bimacnaa tii la gowracayay baa loo jeedaa dabaayixda waxaa loo jamciyey dee waxyaalaha wax lagu gowraco ayaa fara badan saa daraaddeed buu u jamciyey waxa u asalaa aayaad qur'aana ilaahay uu leey waidaa xalaltu fastaaduu markaa xalaalowdaan ugaadhsada waxaa kaloo ilaali ilaa maa dakaytum waxyaalihii la xaaraantinimeeyey ee faraha badnaayee markaa tii la garaacay iyo tii la hirdiyey iyo tii meel laga soo turay iyo tii la sirriyey ilaa maa dakaytum baa ilahi waxay gowracdeen mooyaane uxilla lakum utayibaatu baa ilahi waxaa laydiin xalay waxyaalihii wanaagsanaa tayibaadka markaa waxaa ka mid ahaa dee wixii la gowracay dabxiga arkaan buu leeyahay arkaantiisaasi waa afar waa dabxi daabix dabiixa aalatu dabxi waa afartaa midi waa dabxi oo waa gowriciddii midna waa daabix oo waa kii wax gowracayey midna waa dabiixa oo waa wixii la gowracayey midna waa aalatu dabxi oo wixii wax lagu gowracayey waxaana leeyahay likulli ruknin shardun rugni kastaa shardi buu leeyahay shuruuddii buu markaa halkan nooga gelaya wuxu uhi dakaatu lxayawaani lmaakuuli xayawaankii la cunayey gowraciisu bidabxihi waxay ahatay in laga gowraco fii xalqin hunguriga ow labatin ama dhuunta in qadara calayh hadduu karo wa ilaa haddii kale oo aan la karin fa bicaqrin mudid iyo dhaawicid mushiqin oo nafda saara xaydu kaana meel alliyaaliya meeshay ahaato ayuu gowraciisu noqon wa shardu daabixin wa saa'idin shardigiisuna xillu munaakaxatihi waa in guursigiisu uu xalaal yahay wa taxillu xalaal dakaatu amatin kitaabiya ayaa xalaala ee walow shaaraka majuusiyan musliman hadduu la wadaaga fii dabxin aw isiyaadin ama ugaarsi xaruma waa xaaraantinimow ee walow arsalaa kalbayni hadday diraan aw sahmayni bal waa adeegeen fa in sabaqa allatulmuslimi hadday horrayso oo faqatala uu dilo aw anhaahu ilaa xarakati madbuuxin buu gaadhsiiyey xalla waa xalaaloobay ee walow incakasa hadduu istabarrogo ow ama jaraxa macan bay wada dhaawaceen ow ama juhila ow murataban bay u dhaawaceen walam yudafif axaduhuma xaruma intaasoo masalena waa xaaraantinimowe wuxuu yidhi sheekhu dakaatu alxayawaani alma'kuuli xayawaanka la cuno gowraciis waxa weeye ee weliba barrigaa ee faa'iidaynaya cuniddiisu inay xalaalowdo ama xayawaani nala nool ha ahaado ama xayawaan waxshoo duurgala ha ahaado waa laba miduun bidabxi in laga gowraco fii xalqin hunguriga waa halkan sare waana wixii qoor gaaban saynu arki doonno ow labbatin ama dhuunta oo halkaa hoose ahoo ayaguna waxa weeye wixii qoor dheer ayaa halkaa laga bireeyaa waase in qadara hadduu karo haddii uu karayo oo shay maqduurahoo gacanta uu ku hayo oo halkan iyo halkanba ka birayn kara uu yahay halkaasayuu ka birayno in halkaa laga biraynayaana waa bilijmaac haddii daaraqudi iyo bayhaqi abureer ay ka warinayaan nebigu budayl ibnu warqa ayuu diray maymina rasuul alaa ina dakaata fi alxalqi wallabba ayay ahaatay imaam shaafici laakiin ibnu cumar iyo ibnu cabbaas u mawquuf uu kaga dhigay sidaa xayawaankii aan loo gowracinna xaaraan buu noqonayaa oo xurrimad calaykum almayta dee bakhti buu noqonayaa ilaa maa dakaytum waxaad gowracdeen mooyaane baa ilaahay yidhi wa ilaa haddii kaloo lama karin xayawaankii xayawaan maqduura oo gacanta lagu hayo maaha muxuu gowraciisu noqonayaa fa bicaqrin waa mudid ama dhaawicid mushiqin oo nafda saara xayu kaana meel alliyaaliya meeshii la karo ayaa jurxi iyo dhaawic iyo mudid nafta ka saarta lagaga samayn mar haddii aad kari weydo inaadun gurigay laabta ka bihayso halkaa wuxuu inoogaga baxay shardigii koobaad oo maxaya dabxigii halkanna wuxuu inooga gelayaa rugnigii labaad oo ah daabixii iyo shuruuddiisii wuxuu yidhi sheekhu wa shardu daabixin gowrace wa saayidin ugaadhsade wa caaqirinna raace ila midna maahee kan lafdiisa mudaya marka ay gowracayeen suurta geli waayo kii wax gowracayey iyo kii markaa ugaadhsanayey iyo kii hadduu gowraci kari waayo dhaawacaya nabarka u geysanaya waxaa shardi u ah xillu munaakaxatihi guursigiisu oo muslimiinta ka guursaa inuu xalaal yahay oo waa maxay waa inuu muslim yahay yacnii guursigiisu waa inay muslimiinta u xalaal tahay oo masalan uu muslim yahay ama kitaabi yahay qofkani ila ilaahay baa wa طacaamu aladiina uutulkitaaba xillu lakum wa طacaamukum xillu lahum ilaahay baana raashinka ahlu kitaabku xalaal bu idin yahay dee raashin kale waxaa laga wadaa waxay gowraceen ilaa raashinkii kale bariis iyo khudradabaa ku taalla shaqa kuma lao ayagu ma laha laakiin raashinkooda waxaa looga jeeda wixii ay gowraceen waa musliga iyo kitaabiga ayaga majuusta iyo murtadiinta iyo sanan caabudka kuwaas ayaga gowracoodu ma bannaana waxaa kaloo halkan noogu sheegayaa inaannu ahar iyo raad ku lahayn addoonnimadu xagga gowraca ama xagga daabixa sidaas daraaddeed taxillu dakaatu amatin kitaabiya addoon kitaabiye ah gowraceedu waa ansaxayaa hadda guurkeeduna ma bannaanayn oo addoon marka uu musigu guursanayo dee laba shardi baynu ku soo marnay midi waxay ahayd inaannu xorra tasluuxu lilistimtaac inaanu haysanin ninkan xorta guursanaya shardiga labaadna waxaa islaam ahaa inay muslim tahay addoon marka addoon kitaabiyaah in la guursaa ma bannaano waa xaaraan laakiin xaggan gowraceeda waxay gowracday dee waa tacaamu ladiina uutulkitaaba ayay soo gelaysaa marka daabitkan ciddii guurkeedu xalaaluu yahay ayuunbaa gowraceedu xalaya ayay mustanaaadkatoo laga soo reebayaa walow shaaraka haddaba waxaa kaloo shardiga dee inaan cid kale oon gowraceedu bannaanayn aanay la wadaagin haddaa wuxuuhi walow shaaraka majuusiyun mid dabcaabuda ayaa musliman wuxuu la wadaagay fii dabxin gowrac aw siyaadin ama ugaarsi ayuu la wadaagay dee sidaa markuu mariyey buu mindidiisa ka qaadoo sida kale u mariyey neefkiisaasuu ku gowracmay ama yacnii dee leeb iyo leeb iyo ayay bay ku adireen xaruma waa xaaraantinimoobayaa waxaa la gowracay iyo waxaa la ugaadhsadayba xaggaa taxriimku baa la qallibayaa ee walow arsalaa hadday diraan muslim iyo majuusi ayaa kelbayni laba ay wada diray ow saamayni laba leeb bay wada ganeen ama midkood baa leeb midkoodna saami bal waa adeegaya fa in sabaqa aalatulmuslim hadday aalada muslimku ka hor marto aaladii majuusiga markay laba leeb direen ama aygii musligaa aygii majuusiga ka hor maray faqatala markaasu ugaadhi sidaa ku dilay ow ama ma dilin anhaa wuxuu gaadhsiiyey ilaa xarakati madbuuc mid la gowracay xarakadiiyo dhaqdhaqaaqii buu gaadhsiiyey intaa kadib baa aygii majuusiga ama leebkiisii soo gaadhay xalla waa xalaaloobay markaa waxaan majuusiga ka yimi waxba yeeli maayo markaa waxay ka dhigan tahay neef qof muslimi gowracay oo deetana mid majuusina halkaa bawdada ka daray oo kale waxba yeeli mayso muslim baa gowracay kan warwareenkaa waran waxba u tari mayso xarakati madbuuxna waxaynu ku soo maray kitaabuuljinaaya waxaa la yidhi xarakati madbuux wuxuu gaadhay markaanu ibsaarun wa nudqun wa xarakatu ikhtiyaar bian laa yabqaa nudqun wabsaarun wa xarakatu ikhtiyaar sidaasuu inagu soo yidhi jinaayadda markaan arag iyo hadal iyo dhaqdhaqaaq ikhtiyaari jirin ee eegmadu aanay ikhtiyaar lahayn ee qayladu aanay ikhtiyaar lahayn ee dhaqdhaqaaqu firifirigtu ay tahay midaan ikhtiyaar ahayn markaasaa la xarka madbuux buu gaadhay walow in cakasa hadduu istabaroga haddaba arrinkaa aan soo sheegnay oo waa maxay aaladii majuusigaa horrayso say dishay ama wuxuu gaadhsiiyey ilaa xarakati madbuuxin ayuu markaa majuusigii gaadhsiiyey ow ama may kala dheerayne jaraxahu macan mar bay wada dhaawaceen sidaasuu ku dhintay ow ama juhila waa kala horreeyeene waa laga jaahil noqday oo kii horreeyey ayaa la garan waayey ow ama murataban si murataba ayay markaas u dhaawaceen oo kala horraysay oo alla midkood baa horraysay walam yudafif axaduhumaa midkoodna dilkii ma dedejinnin oo markiiba oo wixii isku dhintay dilkii ma dedejinnin xaruma sayidkaasi xaaraan ayuu noqonayaa masalooyinkaaba markay istabarogtay iyo wixii lagu cadfayba waa taqliiban dhinacaas ayuun baan markaa qallibaynaayo taqliiban lilxurma ayaa qallibaynaa wayaxilu waxa xalaala dabxu sabiyin mumayisin ayaa xalaala wakadaa hayru mumayizinna waa la mid wamajruub wasakranna waa la mid filatare haddaan qabanno wa tugrahu waxa ahaa karaahaa dakaatu acmaa mid indhala gowraci wayaxrumu sayiduhu waa xaaraan biramyin wa kalbin filasaxi haddaan qabanno oo ku ogaadhsado wa taxilu maytatu sabaki waljaraadi ayaa xalaala walow saadumaa majuusiyunba ha ugaadhsadee wakada duudulmutawallidu dirxigii ka dhashay min طacaamin ayaa isaguna xalaala ka khalin iyo faakihati ma weye idaa ukila macahu fila saxi haddii lala cuno walaa yaqطacu ma jaraya qofkii bacda sabakatin xayatin ee fain facala hadduu sameeya aw baneeca mawliqa sabakatan xaya xalla fila saxi waa xalaaloobay ee waydaa ramaa waxau sheekhu leeyahay wayaxilu waxa xalaaloobi dabxu sabiyin dabxu wa saydu sabiyin gowrac iyo ugaarsiga sabiy mamayisna wax kala garanaya le'annu qasad saxiixa buu leeyahay oo cibaadadiisii ayay ansaxaysaa hadduu muslim yahay sidii baaliqoo kaluma la mid noqon wakadaa hayru mumayis kii aan wax kala garanayn lafdiisu dee hadduu arka wax la biraynayu dabeetana isaguna birta ka aslo isagana waa ansaxayaa wa majnuunu mid waalan hadduu xinoo bireeyo waa ansaxaya wa sakraanu kii sakraansana hadduu bireeyo yaxilu dabxun filadhari lianna lahum qasan wairaadatan fi ljumla duuduubahaan dee qasadii iraadaba waa leeyihin lakiin waa macakaraha bay yidhahdeen taanigu wuxuu leeyahay laa taxilu lifasaadi qasdihi ma xalaaloobaya waxa qasada ayaanay lahayn qasadkooda sharcigu ma ixtibaarinin qaar baa isaganaanka waa ansaxaysa majnuunkana laba qowl baa ku sugan markaa ilmi yaree buuriye qabkahaa hadduu wax gowraco dhib ma leh cadid markaa aan sugnayn baa markaa ku soo aroortay soomaaliduna waxay tiraa wuxuu qalaa xaalaal maaha waa kaa inuu markaa xalaalmumayiskii baaba xataa qowlul adhar uu leeyay kii qayrulmumayiski ahaa wa tukrahu waxalkayse dakaatu amaamidin dhana gowrace ayaa la karaahiysay haddii se loo saaro meeshoo laydhaa mari haddaba waa kuu saarantee waa iska ansaxayaa wayaxrumu sayiduhu ugaarsigiisa ayaa xaaraana biramyin ganiduu malaha ku ugaarsado ow kelbin ama ay fila saxiilmansuusi haddaan qabanno waayo qasad ayaan ka ansaxaynin isagoo dee ugaadhi ma arkayo ay iska dirmay oo kalumuu noqonaya wuxuu dirmay taanigu wuxuu leeyahay may wa iska xalaaloobaya hadduu gowraciisiba xalaal aha haddii laydha ayba halkaa jooga ogaal baad joogta ayga ku dir ama la yidhaahda gamba leebka inta loogu hagaajiyo oo uu la helo waa iska ansaxayaa bay leeyihi wa taxillu waxaa xalaaloobi maytatu samaki waljaraadi kalluunka iyo ayaxa bakhtigoodu waa xalaaloobaya walow yacni barrigan dee wax xaaraanaba ha kula si ayoo kale suuradii hal ahaadee uxilla lakum sayidulbaxri wa tacaamuhu waa idiin xalaal baa ilaahay xadiidkii isagana saxiixa ahaa ibnu maaja warinaya sheekh albaani uu tasixi uxilla lanaa maytataani laba bakhtigaana loo xalaaliyo asamak waljaraad ayaa nebigu ku tilmaamay xadiidkii kale ee isagana abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maaja iyo daarami iyo maalig iyo isagana saxiixa ahaa ee buluuqulmaraamka ugu horreeyey markii la weyddiiyey badda markii biyaheeda la weyddiiyey ma lagu weysan karaa wuxuu raaciye nebigu waxaa ka mid ah huwa tahuuru maahu alxillu maytatuhu godka biyihiisuna waa daahiro waxbay daahirin bakhtigiisuna waa xalaal le'anno gowracoodu inta badan suurtagal maaha oo mar alla marka biyaha laga soo saaraabay dee bakhtinaya markaa saasaa gowrac markaa u noqonaya kalluunkii walow saadowma haba ugaadhsado ayaxina isaguna waa lamid walow saadowma haba ugaadhsado majuusiyun xataa hadduu majuusi soo ugaadhsado oo u soo qabto waa la cunayaa le'anna waxa ugu badanee kaa uu majuusi ugaadhsaday ku sugan waxa weeyaan baa la yidhi inuu bakhti ka dhigo dee bakhtigooduna xalaal buu ahaa majuusi baa bakhtiyey bakhtigooduna marka horeba xalaal buu ahaa ficilkiisaasi u ictibaaruu leeyahay ma jiro wakadaa waxaa isaguna la midoo xalaala aduudu dirxigii almutawallidu dhashay min طacaami raashin ka khallin haddii khalkii iyo jubnigii iyo kaaga dhasho oo dabeetana aad ku cunto waa xalaal wa faakihati khudradii hadday markaa wax yari ku dhashaan oo aad ku cunto iyana dhib male idaa ukila macahu haddii lala cuno isagoo bakhtiya waa xalaal fila saxeeddaan qaban waayo waan laga saari karaynin waan laga saari karin licusri tamyiizihi ayaa adagoo markaa mashaqa ayaa ku jirta walmashaqatu tajlibu taysiir mashaqaduna taysiir iyo fudaydin ayay asal ahaanba keentaa siday qaacidadu fiqiyada ahayd ay ahayd laakiin muxuu lihi idaa ukila macahu fi lasax midda labaad waxay leeyihiin dee ka junsihi dabcan wa amcan dabcan wa amcan xagga dhadhan ahaan iyo xagga dabci ahaanba wuxuu la mid yahay in qayb ka mid ah laakiin inta gaar looga saaray wuxuu halkan aad markaa isagii markaa aad gaar u cunto iyadu waa xaaraan bay leeyihiin asax baynu nee aanigu wuxuu leeyahay xillu muطlaqan mutlaq ahaan amba wuu iska bannaan yahay mid labaad baa jira markaa l yaxrum muطlaqan waa bakti oo xalaal maaha waa inaad iska saartaa walaa yaqdacu qofkii jari maayo bacda sabakatin xaya shaksi male waa karaaha bay leeyihin kalluun nool inuu bar soo goosto ayada waa laga fiican yahay leannu noloshiisa nolol mid markaa madbuuxa oo kalaba ka dhigan oo xaaraan maaha sidaanay wanaagsanaynba dee ayaxi oo kale isagoo marka in solaygii lagu tuuro markaa ama saydii kale si isagoo nool lagu tuura waraay karaahiye u tahay fa in facala hadduu sameeyo oo barh ka soo goostuu cuno oo mabalica wuxuu liqay samakatan xayatan xabad yaroo kalluunuu soo qaato iyadoo nool buddi ka siiye halla waa xalaal filasax haddaan qabanno le'anno markuu in ka soo goostay asalkeedaba waxaa la yidhaahdaa waaljuzu almunfasilu min xayi ka maytatihi waa qaacida fikhiya jusgii laga soo gooyey mid nool wuxuu la mid yahay bakhtigiisa xagga tahaar ahaan iyo xagga nijaas ahaan iyo xagga cunid ahaanba ima kalluunkani hadduu bakhtiya soo xalaal mu ahaadeen ayaxani hadduu bakhtiya soo xalaal mu ahaadeen haddaad idinka soo goosanaysa waa xalaal waana daahir laakiin neef xoolaay hadduu bakhtiyo sawa nijaas ma ahayn xaaraanna ma ahayn dee inaad tira neefkan barhida weyn waxoogay barhidaan ka shiilanno ama waxoogay kuluskan aan waxoogay kala baxno ayadaa lama oggolaa leannu hadduu bakhtiya nijaasii xaaraan u ahaan laha imina lama ogola xabaddan kalluunkaana markaa waa haddaad dinka siiso ayadana dhibi kuma sugno liannahu laysa fiihi akar min qatla inaad dishay wax ka badani kuma sugnaa dee inaad dishaana waa bannaanay taanigaasaan korjee wuxuu leeyahy laa yaxilu lmaqtuucu intan la soo jaray ma xalaaloobayso sida xayawaankii kala soo maa qutica min alxayi wahiya mayita fahiya maytatun sida xadiidku waa wixii laga soo jaro neef nool bakhti weeye taas markaa cumuumkeeda ayay soo gelaysaa xaggan liqidda mid nool in la liqana waxay leeyn waa limaa fii jawfi dee calooshii baa markaa wasakh iyo wax badan ba ugu jira iyo xaarkeeda iyo waxeedi baa ku jira si aad markaa u liqdaa ayuu leeyahay markaa wejigaa labaadoo lama liqayo buu leeyahy oo ma bannaano xalaal maaha inaad markaa mid nool dinka siisaa waidaa ramaa haddaa markuu gano sayidan mutawaxishan ugaar duurgalowday aw ama baciiran awr nadda firdhaday aw ama shaatan ebaryo sharadad carartay bisahmin buu ku ganay aw arsala calayh jaarixatan ama waxyaalaan waxqabta ayuu ku diray fa asaaba shay-an min badanihi ayuu ka asibay wa maata fi lxaali markiiba waa dhintay xalla waa xalaaloobay ee walow taraddaa hadduu ku dhaco baciirun yownaxu fii bi'rin ceel walam yumkin aanay suurtogeli qaطcu xulquumihi in la jaro ka naadin mid firnaday buu la mid yahay qultu waxaan dhawoobay haddana alasixu laa yaxilu ku xalaaloobi maaya biirsaali اlkalbi wa saxaahu اrawyaaniyu waashaashiyu saas iyo tasixiyeen wallahu aclam wamataa tayasara goorta uu fududaado luxuuqu haleelkiisu bicadwin orod aw isticaanatin ama kaalmaysi biman yastaqbiluhu cid ka hortiba hadda u kaalmayso famaqduurun calayh mid la kala weeye wayekfii waxaa ku filan fi nnaa'aadi waalmutaradii kii markaa firdhaday iyo kii ku dhacay jurxun yufdii ila suhuuq yacnii jaraaxo gaadhsiinaysa nafbixin wa qiila yushtaradu mudafifun qiil wuxuu leeyahay waxaa la shardiyaa inuu yahay mid nafta markaba saaraya waxau sheekhu leeyahay waydaa ramaa hadduu gano sahmi iyo leeb ku gano saydan ugaar mutawaxishan oo duurgalowday waxshi duurgal noqotay ow baciiran ama awr ayuu garay nadda firdhaday oo cararay la qaban kari waaye ow shaatan ama neebadhee sharaadad carartay ayuu bisahmin ku ganay mutawaxishan ow baciiran ow shaatan bisahmin buu huwa ramaa bisahmintaasi oo wada taalla ow arsala calayh ama wuxuu ku daray jaarixa waxyaalaan wax kasbee wax qabtaa ama bahla ama shimbiraha ah ama jaarixa wax dhaawacda dheh ama jaarixa wax kasabta dheh ayuu ku diray fa asaaba leebki ama jaarixii wuxuu asibay shay-an min badanihi shay markaa jidhkiisa ka mida hungurigae dhuutabayay ahaanin wa maata filxaalli wa maata filxaali isla markiiba uu dhintay xalla waa wada xalaaloobay markanuu duurgal yahay ayada ijmaac baa loo hayaa culimmadu way isku waafaqsan yihiin sida ibnu salaax iyo kayrkiis soo naqlinayaan awrka firdhaday isaga xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa ku soo arooray raafic ibnu khadiij baa wuxuu leeyahay awr ayaa firdhaday markaasaa nin baa leeb ku ganay waa dilay dabeed nebigu wuxu uhi ina lihaadihi اlbahaa'im awaabid ka awaabid اlbaxsh waxsh bahaa'imtan iyo mayeedhaan kalaynu haysanno kuwa markaa firdhadahoo waxaa ku jira kuwa duurgalka sidoodoo kale ah famaa qalabakum minha fasnacu bihi haakada wixii idinka qaalib noqda saasoo kale ku sameeya ayuu yidhi waxaan kalena markaa waa looga qiyaastay laakiin waxaanu waa maanta fil xaaliye haddii aad u timaadda isagoo nolol mustaqirra ayay ku ku jirto waa inaad gowracdaa haddii aad gowrici weydana kuu xalaaloobayo markaa wuxuuhi walow taradaa hadduu ku dhaco baciirun awr iyo wa naxwuhu wax la midabaa fii birin ceel ku dhacay walam yumkinhu umana suurtogelin qofkii ama walam yumkin ma suurtogelin qadcu xulquumihi xulquumkiisi iyo mari'iisii hunguricadkiisi iyo hungurimadoodisi in la jaraa waa suurtogeli weyde fakanaadin waxa uu la mid yahay kii firdhaday oo kale xagguu kala mid yahay dee kii firdhaday sow inta lagu galo meelna meeshuu ka dhaca gowracumay noqonaynin kanna sidaasoo kale wey ay in lagu diraana sidaas si leeg weeye ayana oo qolaa basriyiin ayaa saa dooratay haddayse suurtagalta isagoo meeshaa ku dhacay inaynu markaa dhuuntii ka mudno ama hungurigiiba aynu ka qal oo masalan dee waxa inoo suurtagala inaynu markaa intaynu mindidii qori dheer ku xidhno inaynu dhuunta ka mudnaa suurtagala ama aynu halkaa hungurigaba ka gelinno markaa iyada waa la sabay laakiin waa markay suurtogeli wey qadculqumi waa mari'ihi fakanaadin buu la midi quldu waxaan inooga haddaan alasaxu laa yaxillu eeg hadda fakanaadintaa uu yidhi dee kan cararay muxuu ku xalal haddii laab lagu galo awarsal calayh jaarixatan markaa fakanaadin markuu ina yidhi ayuu la mid yahay isagoo allaa ku jira ayna waa laga dabageli karaa weeye ama shimbir leebna waa lagu gari karaa tiibuu haddabana uu inooga soo reebayaa uu leeyahay mar hadduu halkan kuugu jira ceelkan ay in lagu diraa ma bannaana ee dhaawac kale inaad u geysta weye markaasaa wuxuu yidhi qultu waxaa dhi alasaxu laa yaxilu ma xalaaloobaya kaa meesha ku dhacay biirsaali ilkelbi ay lagu diro isagu ku xalaaloobi maayo kelbigana dee masala xadiidkoo kale dee gowrac marka la karaya ayaa lagu bannaysaa ayga waxyeelladiisana marka aan la karaynin ayaa inta badan isagana lagu xalaashadaa markaa waxaanu leeyahay wasaxaaxu rawyaani sheekha cabdulwaaxid abulmaxaasin arawyaani la yidhaahdo ayaa marka cabdiwaaxid ibnu ismaaciil fakhrulislaan baa la yidhaahdaa kitaab weyn ayuu leeyahay oo hadda la daabacay oo kutubta markaa muctabadka baxrulmadhab baa la yidhaahdaa labaataniyo mujallad buu hadda ku daabacan yahay daarulkutub alcilmiya ayaa daabacday baxrulmadhab baa la yidhahdaa waa nin laga sheego kutuba imaam shaafici hadday gubato la amlaytuhaa min xifdi baa ka yeelhin lahaa shaaficiyu zamaanihi ayaa markaa la odhan jirayo afar boqol iyo shan iyo tobankii ayuu markaa dhashay waxaanu markaa shan boqol iyo labadii ayuu dhintay waa rawyaani shaashi isagu magaciisa moxamed binu axmed fakhrulislaam maasale qafaala shaashi ayuu isaguna macruuf ku yahay qafaala shaashi waana ninka kitaabka alxilya ayaa la yidhaahdaa ee fiqiga muqaaranka siddeedda mujalad hadda ku daabacan nin kale markaas weeye isaguna waa nin markaa ragga waaweyn ee shaaficiyada ayuu ka mid yahay waxaana markaas afar boqol iyo labaatankii sagaal iyo afar boqol sagaal iyo labaatankii hijirada ayuu dhashay waxaan u dhintay shan boqol iyo toddoba markay hijiradu ahayd ayuu dhintay waa mataa goorta tayasara oo fududaada buu ku yidhi haddaba luxuuquhu haleelidiisu marka ay fududaato bicadwin ard dee ragga dheereeya waa kuwa taunna geela ka dabaydhaa dabada soo qabta in la soo qabto ayaa fududaatay ow isticaanati biman yastaqbiluh ama cid ka horraysa wuu kaa sii ordaya waarii waabiyo ii celi markaa cid kaaga horraysa ayaa ku waabinaysa oo ow isticaana ow istikaafa labadaa waa la dabdiya isticaana kaalmaysi ama istikaafa qawsiga gargaar ka doonid biman yastaqbilu cid ka hor timaadda ayaa kuu qaban karaysa oo kuu joojin karaysa famaqduurun mid la karay weeye calayhi korkiisa xayawaankii maqduurkaabuu la mid yahay oo xayawaanka maqduurkee la karayana maxay ahayd dee xalqi iyo laba oo laga gowraco mooye meel kale kuma ansaxaynin wayakfii haddaba waxaa ku filan fi naadi xayawaankii cararay walmutaradi iyo kii meesha ku dhacay iyo kii waxshigaa iska duurgaleenkaahaba waxaa ku filan xagga gowraca jurxun dhaawac yufdii gaadhsiiya ila suhuuqi nafda bixiddeeda jaraaxa nafda ka saarta u waa in loo geystaa ama mudafif haadoo imminka ha ka saaro ama muddo kadib ha ka baxee wa qiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa mudafifun inuu yahay dilmarkaba nafda ka saariya sahmigaa weliba loo shardiyaa laakiin ayga markaa tadfiif isaga looma shardiyo wax markaba nafda ka saaraya waa in markaa lagu sameeyaa waidaa arsala markuu diro sahman leebow kelban ow daa'iran buu calaa sayidin ku diray fa asaabahu wuu asiibay wa maata waa dhintay bal waa adeegaya fain lam yudrik fiihi xayaatan mustaqira haddaanu ku soo gaadhin ow ama adrakaa waa ku soo gaadhay wa tacadara waxaa suurtagelaya dabxu bilaa taksirin gawad falla'aan bian salla waa inuu sibay asakiina mindidii oo fa maata waa dhintay qabla imkaanin suurtagal ka hor ow imtanaca ama waa iska manciyey biquwatii awooddiisii wa maata waa dhintay qabla alqudrati xalla waa xaloolobay ee waa in maata hadduu dhinto litaksiiri gabadfalgiisa darteed bian laa yakuuna macahu sikiinun way iska daba ordayeen mindida ma sito ow ama qusibad waa laga dhacay ow ama nashibad waxay ku dhegtay filqimdi galkii xaruma waa xaaraantinimow intaasoo masalo waxa uu leeyahay sheekhu wayda arsala sahman kii ugaadhsanayey markuu leeb ku diro ow kalban ama ay wax la baray ow dayr ama shimir wax la baray ayuu calaa saydin ugaadh ku diray fa asaabahu waa asiiba waa ku dhaco wa maata ugaadhina waa dhimatay waa la kala qaadaya wuxuu uhi fain lam yudrik fiihi haddaanu ku soo gaadhin ugaadhii xayaatan mustaqira nolol sugan haddaanu ku soo gaadhin ee ayadoo dhimatay buu u yimi ama ayadoo xarakati madbuuxin ku sugan ow ama adrakaha xayaatan mustaqira nolol sugan ayadoy ku sugantahay wuu soo gaadhe wa tacadara dabxu bilaa taksirin waxa suurtogeli waayey inuu gowraco ayadoon wax taksiriya gabalfal xaggiisa ka imanin oo say ku suurtogeli weyde bian salla waa inuu soo siibay asakiina mindidii buu soo siibay dabeetana fa maata waa dhitay qabla imkaanin intii uu ku foorarsanayuu middaheed la soo baxaya baa nafdi ka baxday ow ama imtanaca waa iska manciba biquwatii awooddiisii bahal goodir iyo biciid weyn buu haayoo dee waaba gebigiisuu geesku geliyo oo waa isla dhib muteenoo intay isla markaa labanlagdoonayeen ayuu wamaata dhintay qabla alqudrati qudradii iyo kariddii ka hor ayuu dhintay xalla intaasoo masalaba waa xalaaloobay markaa waxaasi waa xalaaloobay waana dee markaa tii markaas in awooddeeda ahaydee markaas in wax lagu gowraco ay markaas bannaanayd weeye oo ayaa taasi filjamiici waa xalaaloobay haddaba waa in maanta hadduu dhinto litaksiirihi gaboodfanu markaa sameeye buu u dhintay oo waa maxay bian laa yakuuna macahu sikiinun ninkaa wax ugaadhsanaya ee shimbiraha wata ama ayda diraya midh mindiyaba ma wato ow ama qusibad dee alaabtiisa inuu ilaashadaabay haydee halkale ay meeshin ay fadhfidhiyaan baa lagaga xadayba oo lagaga dhacayba ama waa laga xaday ama waa laga dhacay ow ama nashibad waxay ku dhegtay filqimd dee inuu markaa marka hore sii kala hagaajiyaabay ahayd galka iyo bahashee soo saar buu sidho galkiiba waa ka soo bixi weyde xaruma sayidkaasi waa xaalaan suurooyinkaasoo dhan taksiir ayuu sameeyey leannu mar hadduu xayaata mustaqira ugu yimi inuu gowracaabay ahayd inuu gowracana waa tan markaa taksiir xaggiisa kaga timi ayay u suurtogeliday li'anna min xaqi man yucani sayda dee waynu alaabtiisa wataa oo ay ugu jirtaa markaa gal hagaagsan oo weliba uu dee ilaalinaya weeye ow nashibat fi lqimdi xaruma wallahu aclam halkaynu ugu joogo